maalmooyinka dambi weliba degmada buurdhube ee gobolka gedow ku dareera ayaa reedan dayactiroo laga sameeyey wadda dhexmaraasa degmada horey roobka iyo daadadka burburyana taasoo saameyn ku weelatay nasdareerowka dadka iyo baabuurta iyadoo dadka deegaanka iyo kadhisidayana si ishilqaanee xubno gumad ee guddiga ganacsatada degmada buurdhube ee galanta kahay ololahan ka dhisay wadada si meelilan ku saara dhibaatada ku jarta meelasay iyadoo markaasi kaaladacayna bulshada qeybo shalgidisana waxaana kumida xubnaha guddiga ganacsatada iyo bulshada rayidka degmada buurdhube ee gobolka gedo iyo walibayo ku hadalena barnaamijka isilaqaanka iyo ka dhisaayana wadadan dhexmaraasa degmada oo dhibaata ku deertay daadadkii iyo fatahadooyi kudhiya gobolka geda iyo ona ka baaqeen intii laku qiib qaadaa sidii wadada markaasi lan dhammaystiri lahaayee meeshan waxaa isku nimid guddiga ganacsatada iyo shaqaalihii dhigax noo fidinaya wadada wadadan oo markii fataxadda ay imaatay oo buundidii ay go'day iyadana sida buundida u go'day oo kale ay u kala go'day baawurtii karaatooyinkii wax naflo oo marar la waayey ayaa waxaa isku tashtay ganacsatadii deegaanka inay iska aruurisa dhaqaale si wadadii loo maro maadaama doontii buundidiina ay go'day doon wax looga soo gudbisanaya magaaladii iyo buundida intuu dhexaysayna ay go'day dad oo markaa isku tashtaa waxay iska aruureen lacaguhu yaryar sida miisleyda dadka dukaamaysiga intaasaa waxaan ka aruurinay xoogaa yaroo lacaga intiiyaa waxaan ku bilownay shaqada adiga muddo waxaan wadnay shan iyo toban milyan dhaqaalihii haddee dadkan dad oo awalba iska xoogtay ahayn iska dhaqaaliyan dhaqaalihii xoogaa maanta wuu naga yar ducan yahay marka waxaan codsanaynaa dadka deegaanka dadkii dalkan u dhashay oo deegaanku dhashay oo dibadaha ku maqanba inna laga soo caawiyo waddada saa u dhammaystir
raggaan idiin muuqdo waa guddiga ganacsiga degmada buurbuubo waxaan joognaa buundadii iyo magaaladii inta u dhexayso waxaan ka shaqaynaynay waa waddada dhismaheeda saad u jeedaanba waad aragtaan gaadiidka xiran waxaan halkaan ka soo jeedinaynaa in ilaahay waa ku roon yahay waddadii aan dhisaynay ay marayso boqolkiiba afartan u dhiman tahay boqolkiiba lixdan waxaan codsanaynaa marka qof kastoo muxsin ah oo arrintan ka qayb qaadan karo inuu nagala qayb qaato waxaa arkayso hadda waddada lagu dhisay hay-aad ma bixinin wax kale oo dowladeedna mayna bixinin waxaa bixiyey shacabka degmada buurba waistaa wax u qabso dal ilaahay wax u qabso in kastoo markaa maaragtay arrintan ka qayb qaadan karo waa soo dhowaynaynaa gacmo furan iyo qof kastaba rag iyo dumarba meeshaan dad ka gartaagan waa guddiga ganacsatada ee degmada waxaan baryahaanba howl ka wadnay waddadii buundadii gooday ka soo bixaysay iyo magaalada isku xidhaysay meeshooda biyihii ay gooyeenoo gohole ay ka dilaaceen shaqadii hadda meel dhex ay noo maraysaa waxaan rabnaa dadka muslimiinta oo muxsiniinta oo wax la bixi jiray inay waddada ka qayb qaataan reer buurdhuwood dal iyo dibad wixii joogaanba inay waddada ka qayb qaataan waddadii haddee waa la mari waayey gohole carradda ka dilaacay shaqadiina meel adagay hadda maraysaa buundada markii laga soo bilaabo iyo meelihii faraqaaro waddooyinka meesha ku kala baxayeen halkaasay hadda maraysaa wax lacagta laga guraayena dad kale ma ahayn oo lacagta bixinaayeen hay-aad ma jirin dowladdu wax naga kaalmaynaysana ma jirin waa dad isxilqaana oo guddigii ganacsatadii deegaanka joogta isxilqaan ay wax ku bilaabeen baa wax ku wadnay iyadana hadda hadda waxaad moodaa xoogo inay iska soo iragaabanayso waxaan ummadda ka codsanaynaa inay wax nala qabtaan oo ay dalka nala dhisan oo bilahi towfiiq daadadkii iyo fatahadooyii dhawaan kudhihii dalka soomaaliya weliba uusa saameyn shirga dhisan anjeesidaya kaabyaalka dhaqaalaha sida wadooyinka garoomada iyo buundooyinka oo markaasi kumida ilaha dhaqaalaha dalka